kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka haweenka iyo qoyska horraantii bishii februari ee sanadkan ayay somalilan ku dhawaaqday in ay joojisay gudniinka gabdhaha islamarkaana sharciga lala tiigsado cid kasta oo u gudda gabdhaha si aan waafaqsanayn shareecada islaamka wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta ee somalilan ayaana soo saartay fadwo mamnuucaysa in gabdhaha la gudo haddaba barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan ayaannu ku eegaynaa sida ay dadku uga falceliyeen in la xaaraantinimeeyo qodobka gabdhaha iyo sida uu maamulku u hubinayo dhaqangalka tallaabadan ka dhanka ah gudniinka fircooniga ah ee uu qaaday filsan xuseen khaliif waa agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoyska oo ay wasaaraddeeduna kaalin ku lahayd in la helo fadwada culimada waxaa ka wada shaqaynayey wasaaradda caafimaadka wasaaradda cadaaladda wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoyska oo iyadu bilowday iskuna xidhaysay oo koordhineed gareynaysay hawshaas markii ay samaysay boolisiga waxaa loo gudbiyey culimada oo ay hogaaminayaan wasaaradda diinta awqaafta wasaaraddu waxay soo saartay fadwo gudniinka fircooniga abay xaaraantinimeeyeen dhibaatada ku hayay hablaheena maxamed yuusuf ismaaciil waxa uu ka mid yahay dadka degan magaalada hargeysa ee soo dhoweeyey fadwada lagu diidayo gudniinka fircooniga ah hase ahaatee waxa uu shaki ka muujinayaa sida loo dhaqangelin karo fadwadani waxaana uu shakiga uu qabo sal uga dhigayaa arrinkan ay dee dawladdu iyo wasaaradda diinta aqaafta soo saartay arrin ay ku dhiiradan weeye oo ay mudan tahay in la hambaliyeeyo laakiin weli waxyaabaha qaarkood baa dhaliil ka muuqataa statementay soo saareen waxaa kamid ahaa in la joojiyo gudniinka fircooniga laakiin mid gudniinka wixii diintu kay ogashahay in la sameeyo markaa may caddayn iyagu standardka kay dowda wasaaradda ay u dejisay waayo culimada waddanka joogtaa waa badan tahay waxay dhahin madhabka shaaficiyada oo kale in gudniinku ogol yahay madaahibtuna waa kala duwan tahay culimaduna muddooyinkan dambe waxaa laga yaabaa in madaahib kaleba waddanka ka jirto marka iyagu kaasay ku xadudeen manay caddayn iyagu kay arkaan inuu ka munaasibkaa yahay ee ay iyagu dhahaan kaasaa la qaadan karaa arrin kale ayaa u muuqata maxamed oo ay la tahay in ay wiiqi karto dadaalka la doonayo in somalilan lagaga cirib tiro gebi ahaanba gudniinka fircooniga ah waxay dhahaan dadka lagu sameeyo gudniinka magdho waa la siinaya qofka in laag inta lagu sameeyey qofka sameeyeyna ciqaab buu mudanayaa intuu gaadhsiiyey in laaga marka taa lafteedu ma kala cadda marka hadday doonaya inay gudniinka wada jooji joojiyaan fircooniga waxa ahayd inaan la odhan qofka dhibaatada la gaadhsiiyey intuu ay laag tahay ciqaab laag buu helayaa inuu dhaho dadku ama ha yaraado gudniinka dhibaatada qofka la gaadhsiiyey qofka dumarka ama ha bato laakiin ciqaab dee isku mid uu helayaa ama qofku wax yar ha sameeyo ama wax badan ha sameeyo agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta ee somalilan aadan cabdulaahi cabdalle ayaan weydiiyey bal inuu ifiiyo fadwada ay wasaaraddiisu soo saartay bishii hore ee uu dadka qaarna weli mugdigu kaga jiro walaal markaad eegto horta hadda waxaa laisku hayaa waxaa weeye gudniinka fircooniga iyo gaboodfalka loo geysanaya inanta taasi runtii meel cad bay shareecadu iska taagtay annaguna runtii waanu qeexan haddii aad eegto qodobka labaad ee fatwada markaad eegto ha yeeshee waxaa runtii hadal ka taagan yahay oo la isweydiin karaa gudniinka sunniga ah ay shareecada ogoshahay ee hadduu alla ku roon yahay wasaaradda diinta iyo awqaaftan ay ayiday waa kee baa la isweydiin karaya waa kaa uun aanu sheegnay ee sunniga ah ee aan inanta maxaan ku dhahday la dhibaateynin ee kasoo horjeeda waxay runtii annagu aanu ku baaqnay oo aanu runtii banaynay oo wasaaradda runtii fatwa kasoo saartay kadib markii culamada la tashatay wax kasta oo kasoo horjeeda tortolis iyo jarsharis iyo hadduu alla ku roon yahay dhibaateyn loo geysta hablaha marka tan aanu runtii shareecada ogoshahay ee wasaaradda runtii ay ayadayso waa gudniinkaas sunnigaa weeye in badan ayay soomaalidu waayadan dambe aada uga hadashaa in gudniinka iyo qodbidda gabdhaha ay tahay caado xun oo ay tahay in la dabar jaro haddana waxaa si gaabisa ku socday in laga gudbo caadada xumaanteeda la wada tilmaamay sababo badan ayaa la sheegaa inay taasi ugu wacan tahay qaar ka mid a waa kuwan uu tilmaamayo xildhibaan cabdiraxmaan dheere oo ka tirsan golaha baarlamaanka ee somalilan waxa weeyaan aabbaha iyo hooyadu waa inay ka xoroobaan dhaqanka noocana intay labadaas gacanta ku hayaan suurtagal noqon mayso inaynu la dagaalana ka kalee soo raacana wuxuu noqonaya inanta inanta doonaya inuu guursado intuu raadinaya inan qodban oo la guday oo u haysto ceeb inaanu inan gudan guursanin oo hooyadii ku raacsan tahay oo aabihii ku raacsan yahay suuragal inoo noqon maysa hooyada soomaaliyeed ee dhaliisha wax laga saaray ayaa hase ahaatee dhinacooda u arka in gudniinka fircoonigu yahay caado soo jireena oo salka ku haysa jaahilnimo hooyo koos waxa ay u aragtaa in inkastoo ay gabdhaheeda ku gudday hannaanka fircooniga ah inay weli yihiin kuwo nasiib leh berigii anigu hablahayga aan guday oo kale waxay ahayd badawooyin baa la helayey qofkii waa la suuxinayey oo dhibaato badan muu dareemayn laakiin annaga waanu ka darnayn annagoo soo taagan baa hooye nala nala qashay oo dadqalatadaasina heshay kuwii naga sii horreeyeyna hooye waabay kasii daraayeen marka idinku wakhtiganaad hooye soo gaadheen wakhtigiinin waaba wakhti dowladi idiin hadlayso oo sharci qabanayo oo diini wax idiin sheegayso oo islaamkii lagu dhaqmayo laakiin annagu jaahil baanu ahayno in dadka diinta yaqaanana hooye way yaray qofkiioo nool baa la qalanayay aniga laakiin hablahaygii deedda waa lagu mudayay dhaqangalka iyo meelmarinta fadwadan ay soo saartay wasaaradda diinta iyo awqaafta ayaa ah mid weli laga sugaya baarlamaanka iyo golaha wasiirada somalilan si markaa kadib loo helo xeer cad iyo sidoo kale ciqaab lala tiigsado ciddii ku kacda gudniinka fircooniga ah waa kan mar kale agaasime aadan arrintani waa waa fatwo shuruuc bay isu bedeli doontaa oo marka dee low ama sharci laga soo saaro sharcigaasaa runtii qeexi doona inta ay khuseyn doonta sida technical loo fulinayo laakiin hadda annaga guud ahaan maxay shareecadu ka qabtaa iyo teebaa la qaadanayaa unbaa anagu wasaarad ahaan runtii aanu ka jawaabnay marka taasi guud talo guud baan runtii laga yeelanayaa baarlamaanka maxaan ku hormari doontaa golaha wasiiradina ku horreyn doontaa insha allah intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan kusoo qaadanay siday dadku uga falceliyeen fadwadii ay dhowaan somalilan ku mamnuucday gudniinka fircooniga ah iyo sida uu maamulku ku hubinayo dhaqangalka tallaabadan uu qaaday intaan mar kale hawada ku kulmaynana waxaan dhammaan idinkaga tegayaa nabadgelyo
caashe ibraahim aadan ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaysa halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a